Muddooyinkii u dambeeyay waxaa deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ka soo batay barnaamijyo online ah oo ay dadweynaha loogu sheegay inay maalgelin sameeyaan si ay lacag uga helaan internetka. Nasiib darro barnaamijyadan ayaa badankooda noqonaya kuwo khiyaano ah kuwaas oo markaa dadka ay lacagahooda ku shubaan si lama filaana uga baxa hawada. Aqoon-yahanada ku nool magaalada Dhuusamareeb ayaa uga digay bulshada inaysan si fudud ugu shubanin lacag abyo ama barnaamijyo aysan si wanaagsan u aqoonin. Waxay sidoo kale sheegeen in sanad walba ay jiraan dad badan oo lacagtooda ku waaya falal noocan oo kale loona baahan yahay in laga digtoonaado.
markaan ka fiirino marka dhanka dhaqaalaha ka fiirino ma jiro profit boqolkiiba boqol ah wax khasaare aan lahayn xilli kastana dee kuusoo dhacayan wax maaragtay khatara aan lahayn oo iska qaadanayso ma jiro waxaa kaloo applicationka aan watay mar walbaad qof keento waxaa helaysa lacag commissiona helaysay waxyaabaha marka applicationadu dee ay kamidaba waxyaabaha kow qofku uu shaki uu shaki maaragtay uu galay waxaa kamidaba qofkan commissiona helaya qofka marka asagu dee fiiri maayo qofkan walaalkiisa lacagta kalumayda fiiri maayo waxaa u muuqata kontonka dollar ama labaatankan dollar oo commissionka ah oo ka heli doono mustaqbalka oo u muuqata